galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiha kow-iyo tobanka bisha may sanadka laba kun sagaal iyo toban saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo washingtonna waa sagaalkii aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga maqlaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socotiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga socday garowe oo natiijo la'aan ku soo dhammaaday
ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad u guubaaminayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii ugu dumay waana baaba'ayaa in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado caqligii laisu geey ayaa loo baahanya haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku wuu dumayaa qarannimadina way lumaysaa maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaad
allah u naxariistee xaaji cabdi waraabe nabadoonkii ugu daadaweynaa golaha guurtida somalilan oo maanta lagu aasayey hargeysa warbixin ku saabsan ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida magaalada garowe waxaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday shirkii madaxda soomaalida ee u dhexeeyey dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyada shirkan oo muddo toddoba maalmood ah ka socday garowe ayaa sida muuqata dhinacyada ay ku guuldaraysteen inay heshiis ka gaaraan qodobadii ugu waaweynaa ee ay isku hayeen sida ay sheegeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee shirka ka qayb galay qodobada laysku mari waayey ayaa waxaa ugu waaweynaa sharciga doorashada ay dhowaan ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah sharciga kheyraadka iyo khilaafka muddada ka soo oognaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo salka ku haya eedo faragelin ah oo ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka tabanayaan dowladda federaalka ah waxaana guuldarada kulankan ay soo baxday markii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe madaxweynaha galmudug axmed ducaale xaafna uu isaga tegey xaaf iyo madoobe oo labaduba shirar jaraa'id qabtay ayaa sheegay in shirka garowe uu guuldaraystay dowladda dhexena ay ku eedeeyeen sababta uu u miro dhali waayey
ururka xuutiyiinta yemen ayaa sheegay in maanta oo sabtiya ay bilaabayaan inay ka baxaan magaalada dekadda leh ee xudeyda tallabadaas oo loo arko mid looga dhabaynayo heshiiskii qaramada midoobey kala dhex dhigtay xuutiyiinta iyo isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga ee isku haya dagaalka yemen xudeyda ayaa ah magaalo ay badeecooyinka dibadda iyo gargaarka bini'aadanimaba ka galaan dalka yemen waxaana ay muhiim u tahay nolosha malaayiin reer yemen oo hadda qarka u saaran macluul madaxa guddiga kacaanka ururka xuutiyiinta yemen maxamed al xuuti ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay bilaabayaan maanta in ay ka baxaan digadaasi waxa uu sheegay mucaaradka waxa uu sheegay in mucaaradka ay si hal dhinaca ay uga baxayaan xudeyda kadib marka ay ciidamada dowladda ee taageerada ka helaya sacuudiga ay marar badan dib u dhigeen ka bixidda magaalada taas oo qayb ka ahayd heshiiska dalka sweden qaramada midoobey oo jimcihii sii sheegtay ka bixidda xudeyda ee ciidamada mucaaradka ayaa intaasi ku dartay in xuutiyiintu ay dhammaystiri doonaan ka bixitaanka xudeyda iyo labada dekadooda u dhowdhowba maalinta talaadada
waxaa la tiriyey sagaashan iyo sagaal boqolkiiba codadkii la dhiibtay ee doorashada dalka koonfur africa iyadoo xisbiga a a c ee talada hayaa la sheegayo inuu ka horeeyo tartanka doorashada xisbiga a a c ayaa lagu wadaa sabtida maanta ah inay u dabaaldegaan guushooda markii si rasmi ah loogu dhawaaqo natiijada doorashada golaha xukuumadda ayaa lasoo dhisi doonaa dhammaadka bishan aynu ku jirno xisbiga a a c ayaa ku guulaystay dhammaan lixdii doorasho ee baarlamaanka dalka koonfur africa tan iyo intii uu dhammaaday midab kala sooca dalkaasi ka jiray sannadkii kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii guddiga doorashada ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan in xisbiga a a c uu ku guulaystay konton iyo toddoba boqolkiiba codadkii la dhiibtay si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay ee xisbiga a n c uu ku guulaysto codad ka yar lixdan boqolkiiba doorashada dalkaasi uuna ka helay
saddex ka mid ah afar la haysto oo ciidamada kommandoska faransiiska ay kasoo badbaadiyeen mitidiin ku haystay burkina faso ayaa aqalka madaxtooyada ee caasimada dalkaasi oo gaduugu kula kulmay maanta madaxweyne raj kapoor milatariga faransiiska ayaa soo badbaadiyey afartan afartaasi ajnabi oo laba ay faransiis yihiin jimcihii shalay halkaasuu sidoo kale ay ku dhinteen laba askari oo faransiisa intii lagu guda jiray howlgalka oo xilli habeennimo dhacay ciidamada uu sida gaarka ay u tababaran faransiiska ayaa qaaday howlgalkaasi habeenkii jimcuhu soo gelayey iyagoo caawimaad ka helayay sirdoonka mareykanka iyo ciidamada faransiiska ee ka howlgala gobolka saaxil kuwaasoo la dagaalama mutadiinta gobolka dhammaana afarta la haystay ayaa badqaba sida uu sheegay xafiiska madaxweyne emmanuel macron kaasoo intaasi ku daray in sidoo kale dadka lasoo furtay ay ku jireen laba haween oo u kala dhashay dalalka mareykanka iyo south korea
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada garowe waxaa natiijo la-aan ku dhammaaday shirkii madaxda soomaalida u dhexeeyey ee dowladda federaalka iyo xubnaha dowlad goboleedyada shirkan oo muddo toddoba maalmood ah ka socday garowe ayaa sida muuqata dhinacyada ay ku guuldaraysteen inay heshiis ka gaaraan qodobadii ugu waaweynaa ee ay isku hayeen waxaana guuldarrada kulankan ay soo baxday markii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ka dhoofay garowe madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaafna uu ka tegey ma jiro wax war ah oo weli ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku aadan shirkan wariyaha v o eda ee magaalada garowe nuux muuse birjaab ayaa warbixintan garowe ka soo diray madaxda qaybtood sida ra-iisul wasaaraha oo ugu dambeeyey ee mas-uuliyiinta jubbaland iyo galmudug ayaa ka dhoofay garowe maanta kadib markii shirkii wadatashiga ay ku lahaayeen garowe uu fashil ku dhammaaday lix maalin oo ay lahaayeen wadahadallo xiriira kadib inkastoo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay weli ku sugan yihiin garowe haddana shirkii waa lagu kala tegey isagoo aysan ka soo bixin wax natiijo ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ilaa io shalay u kala dabqaadayay dhinacyada shirka oo sii kala fogaanayay gaar ahaan qodobada doorashooyinka iyo qodobka konton iyo koowaad ee dastuurka oo qeexayay wadashaqaynta maamulada iyo dowladda dhexe madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf oo isagoo ka dhoofayay garowe la hadlay saxaafadda ayuu sheegay in shirkii uu ku dhammaaday natiijo la-aan qodobo ay ka mid yihiinna arrinta galmudug aan xal laga gaarin kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa soomaali baa la yahay waa laisu tegi doonaa midhaa waa la heshiin doonaa maray tahaba laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka ah haba yaraatee wax jixin jixa ama garowsho ah oo wax allaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aad ogtihiin haalkeeda ay aad iyo aad maaragtay gardarre iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka midii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xubnahay intaasoo dhan dowladda federaalka wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo iyo iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaalliin kaa baarlamaanka ha yaalleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ah ay ka dhacdo soomaaliya ayaa la badiyey wax kaloo badan baa lagu daray waxaa la geliyey xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan in laga tashado meesha waxaa ka socda wadatasho la-aan waxaa kaloo aad iyo aad looga hadlay maqaamka muqdisho oo dad badanoo soomaalida ku nool yihiin wax xuquuqan aan lahayn wax doorashaan aan lagu qaban bal in wax uu noo sameeyo taasina dee waa wax ummadoo dhanna u yaal dadka reer muqdishona gaar ahaan u yaal in laga hadlo oo dhowr milyan oo qof ay xuquuq la-aan noqoto ama ay aysan doorasho gelin waa arrin fiican maaha
xaaf ayaa ka digay xaaladda halka ay ku dhammaatay ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu guubaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii wuu dumay waana baaba'aya in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado caqli in laisu geeyo ayaa loo baahanya haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo dalku wuu dumayaa qarannimadina way lumaysaa maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadka ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa oo waad aragteenoo magaalada xaarbaa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab bakaarahay ka qaataan maxkamadaha ay wax ku kala xukumaan xoor weynay ku yaalleen aad iyo aad bay nasiib darro u tahay dadka ayaana loo baahaya arrinta inay ka dhiidhiyaan kulanka garowe ayaa dadweynaha soomaaliyeed oo isha ku hayay ka sugayeen in madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo khilaafkooda soo noqnoqday ay xal waara ku gaaraan islamarkaana ka gudbaan arrimaha soo celceliya khilaafka joogtada ah oo la aaminsan yahay in ay sabab u tahay dhaqangelin la-aanta arrimihii horey loogu heshiiyey nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu mahadsan yahay nuux haddaba maxay ahaayeen qodobada la isku marwaaye ee shirka hareeyey maxaase la filayey in ay xigaan mar haddii shirka sida muuqata lagu kala tegay wariyaha v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiiyey rofesor liibaan ciise oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda muqdisho
waxaa muuqata in natiijadii iyo isla jaanqaadkii iyo is-afgarashadii la rabay inuu kusoo dhammaado inuusan hadda ku dhammaan way muuqataa laakiinse muxuu yahay waxyaalaha la isku diidan yahay si oo rasmi ah looma oga laakiin warar badan oo hoosaad ah oo soo baxaya ayaa jira taa markaa markii war-saxaafadeedka rasmiga uu soo baxay unbaa la sheegi karaa laakiin waxyaalo badan ayay ka cabanayaan maamul goboleedyada hadda caraysan khaasatan kuwa caraysan hadda way ka cabaadayaan ayaa jira oo ay leeyihiin waxyaalahaas ayaa qaar ay ku sheegeen statementiga ay ku sheegeen oo ay leeyihiin oo faragelin baa jirta oo dowladda dhexe oo arrimaha jubbaland iyo galmudug ay ku tilmaamayaan iyo xeerar badan oo yani la mariyey xukuumadda golayaasha arrinta faragelinta dowladdu miyaynan wax ka qaban karin haddii ay jirto cabashada maamulada
horta waxaan is ohan lahay waxaan isleeyahay arrinta cabashooyinkan ay cabanayaan maamul goboleedyada waxyaalo dhowra ayaa isugu jira horta waa tii iyagu ay ku shireen qeyb ka mid ah saddex maamul goboleed nairobi inay ku shireen waxaa muuqata inay wax isla soo meel dhigeen waxaa muuqata in la oran karo inuu jiro faragelin ama cadaadis oo ari xagga beesha caalamka ah ama kulamo ay la galeen sidaana waxaa kala caddeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya federaalka soomaaliya shirkii uu ka hadlayay ayuu sheegay inay faragelin muuqato marka waa waxa keenayba shirka in deg deg lagu qabto laakiin arinta oo faragelinta ay sheeganayaan waa arinta labada labada maamul goboleed waxaa kusoo dhow doorashooyin yaa horta jubbaland kusoo dhow waxa ay tilmaamtay inay faragelin xoog leh ay dowladda ku hayso khaasatan hadda ninkii odaga ahaa ee xildhibaan cabdinaasir kolka uu tegey airbortka iyo israraasayntii ka dhacay waxay dusha ka saareen inay sabab ay u lahayd dowladda federaalka oo iyadu mataqaanaa sidaa ay ay oranayaan marka a iyay oranayaan marka adi guud ahaan waxaan is oran karaa yani in ay cabashada ugu muhiimsani ay tahay labada maamul goboleed iyo mustaqbalkooda siyaasadeed siduu noqon karaa ayaa asal u ah dooda dhinacaas oo ah soomaalida ku jirtay garawe oo dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedii haddii ay hal gaari waayeen maxaa akhrigi doona xaggee la qaban doonaa
run ahaantii ani waxay la ahayd yani waxaa muhim ahayd maadaama madaxdii dalka ee ugu sarreysay heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ee meesha ay joogaan waxay ahayd shirkan wuxuu ahaa shir fursad aada weyn u ah oo dowladda federaalka xataa ay isku daydo in ay maamul goboleedeeda iyagoo mid kastaba ciladiisa leh ama duruuftiisa leh in ay soo dhawaysato si faragelin siyaasadeed looga baaqsado maadaama bresharka shirka uu ku yimi uu ku yimi yani breshar dabadeedna uu ku yimi in ay isku dayaan bal arrimahooda inay xaliyaan ayaa asaas u ahayd taa haddii la waayo way dhici weysay maxaa xigi doona taa haddii la waayo arrinta cabsi waxay leedahay in waxa la yidhaahdo road map cusub inay beesha caalamka ay la timaado maamul goboleedyadan mataqaanaa ka aragtida duwan dowladda dhexe ee federaalkana inay isku dayaan inay la xiriiraan beesha caalamka ama dowladaha ha noqoto kuwa jaarka ah ama kuwa daneeya ama kuwa dibaddaba inay la xiriiraan marka faragelintii inay sii xoogaysato ayay keenaysaa oo la isugu yeero sida hadda xataa aad ka arkaysa saxaafadaadka in dib shirweyne ama in la badbaadiyo qaranka ama waxaa burburaya dalkii soomaaliya iyo wixii lagu heshiinayay dhinacyada ayaa xooga la saarayaa markaan waxay la tahay xoogaa daldaloolo iyo khalal meesha wuu soo gelayaa ee u baahnayd inay laga baaqsado waxay ahayd isu tanaasul labada dhinac inay sameeyaan weliba dowladda federaalka waxay ahayd calal aqal waxyaalaha cabsida ay qabaan iyo faragelinta iyo noocaas ama guddiyo in loo saaro ama waxyaalahaas oo kale laga xaliyo ama laga mataqaanaa sameeyo ayay ahayd ama waxyaalahan kale ay ku doodayaan xeerarka doorashooyinka ama waxyaalaha la leeyahay khayraadka oo sharciga batroolka iyo waxyaalahaba la marsiiyey waa waxyaalo waxay la tahay taa si caadiya hadda baarlamaanka u horyaallo laga doodayo oo haddana aqalkii sare uu usii harsan yahay waxyaalo fara badan buu u yahay iyaguna qayb bay ka yihiin sababto waxaa waa baarlamaanka federaalku ma aha baarlamaan yani iski ama muqdisho matala ma aha markaan waxay la tahay waxaasoo dhan waxaa asal ka ah keliya cabsida ay qabaan iyo kalsoonida oo dib loo soo celiyo ayaa ahayd labada dhinac inay xoogga saaraan
kaasi waa rofesor liibaan ciise oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho wuxuuna u waramayey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
markana boosaaso ugu yaraan toban qof ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhacay albaabka hore ee maxkamadda degmada boosaaso ee gobolka bari qaraxaasoo lala beegsaday gaariga guddoomiyaha maxkamadda boosaaso abubakar cabdinuur dadka dhaawacmay ayaa isugu jiray askar taliyaha ciidamada ilaalada maxkamadda hal garsoore iyo dad rayid ah wariyaheenna magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaaladaasi
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abubakar cabdinuur jaamac oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in qaraxan ay ku dhaawacmeen toban qof oo kale ah laba askari oo mid ka mid ah uu yahay taliyaha ciidamada ilaalada maxkamadda oo uu dhaawac ka soo gaaray labada lugood hal garsoore oo dhaawac fudud soo gaaray iyo lix qof oo shacab ah oo laba ka mid ah ay yihiin hooyo iyo gabadheeda oo ganacsi yar ku haystay afaafka hore ee maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ayaa sidoo kale sheegay in qaraxaasi uu ahaa miino la geliyey afaafka hore ee maxkamadda kadibna lagu qarxiyey gaarigiisa oo xilligaas uusan la socon maxkamaddana sii geliyey waxaana uu sheegay in mas-uuliyiinta kale ee maxkamadda ka howlgala ay xilligaas ku guda jireen shaqadoodii maalinlaha ahayd qaraxan ka dhacay albaabka hore ee maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa ahaa mid xaafadaha magaalada boosaaso laga maqlayey waxaana uu burbur u geystay qaybta hore ee gaariga guddoomiyaha oo lala beegsaday qaraxaas iyo qaar ka mid ah dhismaha albaabka maxkamadda ciidamada ammaanka magaalada boosaaso ayaa soo gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana ay xireen wadooyinka maxkamadda soo gala iyadoo halkaas ay ka bilaabeen howlgallo baaritaan ah qaraxyada lala beegsanayo mas-uuliyiinta dowladda ayaa baryahan ku soo badanaya magaalada boosaaso waxaana qaraxaani noqonaya kii afraad ee ay ka badbaadaan mas-uuliyiintii loo qorsheeyey waxaase waxyeella soo gaartay qaar ka mida ilaalada mas-uuliyiinta ka badbaaday qaraxyadaas ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas maamulka puntlandna weli ma sheegin cidda ay la xiriirinayaan qaraxa maanta dhacay faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal allahu naxariista waxaa maanta magaalada hargeysa lagu aasay xaaji cabdi waraabe oo ahaa mudanaha ugu daada weyn ee golaha guurtada somalilan kaasoo shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaaladaasi marxuumka oo da-diisa lagu sheegay in ahayd boqol koiyo labaatan sano ayaa waxaa lagu xasuustaa doorkii uu ku lahaa xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta somalilan aaskiisa waxaa ka qaybgalay kumanaan qof sida ay hargeysa warbixintan kaga soo dirtay wariyaha v o a sagaal mustafa xasan allahu akbar innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun halkani waa deegaanka toon oo koonfur ka xigta hargeysa waxaa aas qaran loogu sameeyey allahaw naxariistee marxuun xaaji cabdikariin xuseen oo ku magac dheere xaaji cabdiwaraabe oo ahaa mudanihii ugu da-da weynaa golaha guurtida somalilan oo shalay ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa aaska marxuunka ayaa waxaa kasoo qeyb galay kumanaan kun dadweyne ah madaxda dowladda sidoo kale xisbiyada aqalka labada gole culimo awdiin iyo sidoo kale wufuud ka kala socota deegaanka soomaalida itoobiya iyo dalka jabuuti aaska marxuunka oo aan loo kala hadhin saqiir iyo kabiir ayaa waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaynu joognaa aaskii xaaji cabdi xuseen oo boqolyosano jiray naf kasta oo cimri dheer maalin baa la aasayaa qof kastaoo da'ooba mar baa arbay ajashiisu leedahay taa ha la ogaado xaaji cabdi taariikhdiisa daqiiqada halkan laga hadin lagu soo koobi maayo wixii af soomaali yaqaanaana waa yaqaannaa waa wada ogyahay taariikhdiisa ajnabiga soomaalida la shaqeeya ee yaqaanaana xaaji cabdi waa ogyihiin oo taariikhdiisa qoraal iyo fideoba oo lagu hayaa xaaji cabdi waxaynu ku soo koobaynaa wuxuu ahaa samawade murti dhaariya dad wad leh ummadda isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u huray nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhammaystay waxaanay ka muuqataa aaskiisa ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa xaaji cabdi xuseen in ilaahay qabriga u nuuro jannadii firdowso ka walaabiyo ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu innagana inooga daba naxariisto wixii muslimee ka horreeyeyna ilaahay u naxariisto dhammaanteenba ilaahay waxaannu ka rajaynaynaa xaaji cabdi qoyskiisii inuu samir iyo iimaan taama ka siiyo iyo qaranka somalilan iyo soomaali oo dhan iyo wixii samaa jeceloo dhanna waa ka taxsiidaynayna dhinaca kale faysal cali waraabe ayaa isaguna halkaasi ka hadlay bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun kullu nafsi daaqatu lmowt ilahay saasuu inoogu ballan qaaday in naf kastaba ay dhiman doonto ilahi waxaan ka baryay subxaana wa tacaala inuu jannadii ka waraabiyo kitaabkiisina gacanta midig ka siiyo janna firdowsana siiyo ayaana ka barinaa innaga dadkeena soomaaliyadna uu ka siiyo samari iimaan iyo cayladiisii iyo qaran ahaanba reer somalilanba samari iimaan ka siiyo maanta waxaynu u baahan nahay subxaana wa tacaala cabdi xaaji cabdi ilaahay u naxariisto tacab badan buu ummaddan geliyey nabadda aynu maanta samaysto joogno raggii wuxuu ahaa dhidibka u ahsiga
ilaahay naxariisana allaha siiyo halyeygii qarankan wuxuu ahaa halyey qaran
iyadoo ilaa shalay si joogto ah ay u soo gaadhayeen qoyska marxuun xaaji cabdiwaraabe tacsida ay dirayaan madaxda deegaanada soomaalidu ayaa waxaa iyaguna goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka socota dowla deegaanka soomaalida itoobiya iyo safiirka jabuuti u fadhiya somalilan anagoo ku hadlaya afka dowladda deegaanka soomaalida ahna wakiilkii madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafe waxaannu u nimid inaan ka tacsiyayno madaxweynaha somalilan shacabka somalilan iyo dowladda somalilan baa geeridii ku timid allah u naxariistee xaaji cabdikariin xuseen yuusuf xaaji cabdiwaraabe waxaan leenahay allah u naxariisto naxariistii janna allaha ka waraabiyo xaaji cabdi wuxuu ahaa nin soomaaliyeed buu ahaa meelay joogtabar soomaali buu ka baxay eesataanka jabuuti uu joogay magaalo madaxda somalilan hargeysa waxaan ka soo qayb gallay aaskii cabdi caaqilkii ugu weynaa ee somalilan ee samafalaha nabadoonka soomaaliyeed xaaji cabdi waxaan leenahay anigoo ka sida fariin madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa koobaad iyo xukuumadda jabuuti iyo shicib weynaha jamhuuriyadda jabuuti oo dhan waxaan leenahay xaaji cabdi allah u naxariisto damalkii nabadda marxuun xaaji cabdi waraabe ayaa waxaa lagu qiyaasaa inuu meel baadiye ah ku dhashay sannadii kun sideed boqol iyo sideed iyo sagaashankii marxuunka ayaa ku suntanaa iskuwadka bulshada iyo beelaha wada degan isagoona labiyo toban sanno ka hor caaqil u noqday beeshiisa intaanay boqortooyada ingiriiska la wareegin queen elizabeth waxaana caaqilnimo loo cumaamaday sanadii kun sagaal boqol iyo afartankii iyadoo aan lasoo koobi karayn taariikhda marxuunka waxa uu sidoo kale lasoo shaqeeyey dowladihii kala dambeeyey ee burburkii ka hor iyo kadib marxuunka ayaa waxaa lagu xasuustaa inaanu marnaba dowlad uu ku macaaridin islamarkaasina aanu dad kala geynin in uu isku soo dhaweeyo mooyaane waxyaabaha gaarka loogu xasuusto ee loogu xuso taariikhda marxuunka ayaa waxaa ka mid ah in lagu qalqaaliyey in uu soo dilo ninkii aabihii dilay kadibna ay qoryo qaateen islamarkaasina uu soo dhaweeyey ninkaasi iyadoo roob da-ayo isla goobtiina uu marxuunku go-aan ku qaatay ah inaanu dilin ninkaasi aabihii dilay sidaasina lagu siiyey gabadh marxuunka ayaa waxa uu shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa marxuunka ayaa waxaa lagu qiyaasaa tafiirtiisa ilaa sagaaliyo labaatan isagoona guursaday saddexaas sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa
weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o e qeybteeda afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka shirka wadatashiga ee madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalga ee soomaaliya oo toddobaadkan ka furmay magaalada garowe ayaa qodobo dhowr oo laga hadlayey ay dhinacyadu isku afgaran waayeen muddadii toddobaadkaasi uu socday shirka ilaayo toddobaadkaaynu ka soo gudana ma jirin natiijo rasmi oo ka soo baxday kulankaasi shirkan ayaa noqonaya kii ugu wakhtiga dheeraa ay yeeshaan madaxda dowladda federaaliga iyo maamul goboleedyada allah u naxariista waxaa toddobaadkan magaalada hargeysa ku geeriyooday xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdi waraabe oo ahaa xildhibaankii ugu daada weynaa golaha guurtida somalilan mas-uuliyiinay madax kala gadisan ayaa ka taxsiyadeeyey geerada ku timid marxuum cabdikariin xuseen yuusuf cabdi waraabe golaha deegaanka ee magaalada st paul ee gobolka minnesota ayaa toddobaadkan ansixiyey in la mataaneeyo magaalooyinka st paul iyo caasimadda soomaaliya ee muqdisho arrintan ayaa timid kadib olole muddo socday oo ay wadeen jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota duqa muqdisho cabdiraxmaan yariisow oo arrintan bayaan ka soo saaray ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarka iyo dib u soo kabsashada caasimadda muqdisho sida uu sheegay yariiso qorshayaasha ku jira heshiiska mataaneynta labada magaalo ayaa horseedaya waxwada qaybsi iyo isdhaafsiga khibradaha la isdheeryahay tayeenta shaqaalaha qorshaynta iyo fulinta mashaariicda horumarineed ilaalinta bilicda iyo deegaanka maxamed cali xasan oo ah madaxa xarunta macluumaadka ee soomaalida minnesota kana mid ahaa dadkii u ololeynayay arrintan ayaa v o wda uga warramay waxa ay tani soo kordhinayso faa'iidada ku jirto haddii aan rabto inaan kaala hadlo waa badan yihiin midda ugu horreyso aan xoogga saar laha waa ilmaheena inay ka faa'iidaystaan waxay u noqonaysaa moral buus carruurtayada markay inta ku dhashaan dadka waxay ka wada soo jeedaan meel markaan dalka yimid reegan baa madaxweyne ahaan jiray wuxuu dhihi aniga aalish ameerikan ah ilaa hadda saas loo isticmaalaa qof walba meel buu ka soo jeedaa waddankan ma ahan waddan say u dhalatay kalarkee tahay diintee tahay waa dib wax ku dhisan idea ideaskaas marka waxa waaye wadamo badan oo kala duwan oo dibadda ka yimid macdamaan soomaalina anaga xagga ka nimid oo aan maraykanna nahay ciyaalkiina waxaa rabnaa inay ogaadaan in laba guri leeyihiin soomaalina guri bay u tahay maraykanna guri buu yahay marka faa'iidada kuwaad midda labaad oo laga faa'iidi karo waxaa ka mid a in ay jirto wax la yidhaahdo exchange fikrada in la samayn karo fikrada in la kala duwado waxaa ka mid a in aan casunno axmed naaji dadkeena magacayla iconka ayo cusbaadaas kale waxaa la samayn karaa ideaskaas kale sports exchange la samayn karaa student exchange la samayn karaa laga faaidis karaa dowladda hoose oo ka faa'iidaysan karto dowladda hoose oo caasimadan san paul in loo train gareeyo marka faa'iidadu waa badanta waxaa la samayn karaa public health soomaali badan oo dhakhaatiira inta joogto oo maraykanna ah in waddankan loo faa'iideeyey in mataqaanaa faa'iido investment aa la samayn karaa waxyaala yarna waa jirta ambulance iyo traag waxaas kale in la geyn kara meesha kaasi waxa uu ahaa maxamed cali xasan oo ah madaxa xarunta macluumaadka ee soomaalida minnesota oo toddobaadkan v o eda la hadlay dowladda kenya ayaa toddobaadkan joojistay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka muqdisho iyo nairobi laga bilaabo maalintii shalay oo jimco ahayd amar cusub oo ay dowladdu soo saartay ay ku sheegtay in dhammaan duulimaadyadii tooska ahaa ee ka imaan jiray magaalada muqdisho ay soo mari doonaan hadda iyo wixii ka dambeeya magaalada wajeer ka hor intaysan nairobi usoo gudbin diyaaradaha soomaaliya ka imaanaya ayaa hore u mari jiray wajeer hase yeeshee heshiis dhex maray labada madaxweyne ee soomaaliya kenya bishii maaj sanadkii ayaa lagu ogolaaday duulimadyada tooska ee muqdisho iyo nairobi qoraalka kenya laguma sheegin sababta ka dambaysa in go-aankaasi ay dowladda kenya qaadato hase yeeshee wasiirka gaadiidka duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omaar ayaa sheegay in arrintani ay dabagal ku samaynayaan civil aviationka kenya waxay faafiyeen war ay ku soo saareen waxa la yidhaaha notam ay ku soo saareen ay sheegayaan in diyaaradaha soomaaliya ka imaanaya ee sida tooska ah u tegi jiray nairobi ay soo mari doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo wajeer warkaasi nala soo xiriireen way noo sheegeen kadibna waxay kusoo saareen notam ayay kusoo saareen oo hadda official ah ilaa iyo hadda sababtu nalooma sheegin kolley hadda wadahadal ayaa inoo socda baaritaan ayaa socda sababta kaliftay sida aad la socotiin eerboorkeena muqdisho wuxuu amnigiisa iyo dhinac kasta ka sarreeyaa eerboorada kale sabab kale sabab hadda aan garanayno oo cad oo go-aankaasi ay ku gaareen runtii ma garanayno marka iyaga ayaan ka warsugaynaa waxaan hubnaa oo xaqiiq ah sabab amni haba yaraatee inaynan ahayn oo sababo kale ay noqon karta ayaa suuragal ah marka ma doonayno inaan ka hor dhacno insha allah tacaala iyaga ayaan ka warsugaynaa in ay noo soo gudbiyaan sababta arrintaasi keena kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulahi salaad omaar oo v o da la hadlay toddobaadkan dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gebgabaynayaa tan kulan dambe nabadgelyo waa tahay dhegeystayaal barnaamijkaasi halkaa aynu kaga gudbino kusoo dhawada markan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan dandure iyo caashi ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahinow waa toddobaadkii u horreeyey ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo bisha barakaysan ee ramadaan ilaahay khayrkeeda iyo barakadeeda hana siiyo ramadaan wanaagsan ayaan leenahay ramadaan wanaagsan ayaan leenahay qhasiidooyin nabi amaan aan ugu laraynaa barnaamijka oo ay aad uga heli doonaan iyo heesihii kale aan ugu talagalnay walaa tahay dhambaalka ugu horreya ma dhinacaaga amse dhinacayga dhambaalka ugu horreeya caasha haddaan kaa qaato waxaa uu nagu yimid hooyo aamine maxamed aabe ibraahim cabdi nuurto ibraahim cabdi shamsu ibraahim cabdi mukhtaar ibraahim cabdi cabdulaahi ibraahim cabdi luul cabdi geedi hooyo aamine cali iyo nishey cabdiraxmaan cabdulaahi iyo nuuna cabdiraxmaan cabdulaahi xuseen cabdiraxmaan cabdulaahi mukhtaar kadiil maxamed iyo cabdulqaadir kadiil maxamed iyo maxamed xaaji cabdulaahi xaajiyow caashe macalin maxamuud iyo xasan maxamed cabdulaahi iyo cali xasan cabdiraxmaan caliyaan iyo axmed sheekh xasan iyo ugu dambaysta cali maxamed cali musungu waxaana ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan dor siciid cabdiraxmaan cabdulaahi iyo faatumo ibraahim cabdi oo arooskoodu uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen baydhabo waxaana ay leeyihiinna ducadu waa dhankiina waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbasha iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray galad maxamed cabdi guuleed maxamed cabdi axmed maxamed cabdi bashiir maxamed cabdi cabdulaahi maxamed cabdi yaxye maxamed cabdi sadaam maxamed cabdi zakariya maxamed cabdi shucayb maxamed cabdi qadar maxamed cabdi jaamac maxamed cabdi doctor ibraahim maxamed cabdi leylo maxamed cabdiladan iyo sumaya maxamed cabdi soomaali jacayl siciido maxamed cabdi iyo sacad maxamed cabdi iyo xaawo maxamed cabdi dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan sacdiyo maxamed cabdi iyo jaamac sheekh axmed oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaas uu loo bixiyey minhaal jaamac ducadu waa xaggin ay leeyihiin minhaal soo weynou noqotay waalidkee dalkeeda iyo dadkeedaba wax tartaa anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalka dhinacayga ugu horeeyaan ibraahinow hambalyo dhalasho ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana la yiri ugu horeyn halkani bahda barnaamijka hambaliyada waxay idhahdeen naga guddooma salaan kal iyo laaba waa tahay waan idinka guddoonnay marka xiga bay idhahdeen annaga oo kale ah bashiir maxamed cali bashiir nuur waa bashiir maxamed cali bashiir nuur kulmiye axmed weli maxamed cali cabdisalaam maxamed cali axmed cabdinaasir maxamed cabdifataax cali xasan cabdirashiid cali xasan cabdikariim cali xasan axmed maxamed nuur habo xaliimo maxamed sayid axmed habaryar khaliifo maxamed sayid axmed iyo habaryar nadiifo maxamed sayid axmed iyo habaryar xabiibo maxamed sayid axmed iyo habaryar dhuuxo maxamed sayid axmed faadimo maxamed nuur caaisho maxamed nuur khadiijo maxamed nuur iyo xamdi maxamed cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb guruceel iyo sidoo kale magaalada mombaaso ee dalka kenya iyo sidoo kale waxaa la yidhi adis ababa qaar baa jooga dalka etoobiya waxaanay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho ay u dirayaan aabe qaasim macalin xuseen iyo hooyo deeqo maxamed sayid axmed oo ay gabadh ugu dhalatay caasimada soomaaliya baa la yiri gaar ahaan degmada howlwadaag caasimada marka la yiri oon dhegta taagayse u soo socotay xaafadaydii bay tagtay degmada howlwadaag magaalada muqdisho ee magaalada muqdisho taariikhda markay ahayd toddoba iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay abriil ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaa loo bixiyey baa la yiri gabadhaasi xaliimo qaasim macalim waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqo tii anfacadaha dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anigan waxaan u raacinayaa aamiin aan soo wada dhoweyno dhammaanteen bisha barakaysan ee ramadaan safkii nebigiyo qonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta safkii nebigiyo aqoonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari
waa tahay qasiidada ramadaanka daantaas kaga gudubno xaggii dhambaalada dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray galad maxamed cabdi guuleed maxamed cabdi axmed maxamed cabdi bashiir maxamed cabdi cabdulaahi maxamed cabdi yaxye maxamed cabdi sadaam maxamed cabdi zakariya maxamed cabdi shucayb maxamed cabdi qadar maxamed cabdi jaamac maxamed cabdi dr ibraahim maxamed cabdi leylo maxamed cabdiladan iyo sumaya maxamed cabdi soomaali jacayl saciido maxamed cabdi iyo sacad maxamed cabdi iyo xaawo maxamed cabdi dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahaniyad u diraan sacdiyo maxamed cabdi iyo jaamac sheekh axmed oo gabarh ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaas uu loo bixiyey minhaal jaamac ducadu waa xaggin ay leeyihiin minhaal soo weynou noqotay waalidka dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta
aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray isaaq axmed yuusuf cabdulqaadir faarax maxamuud mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed lf c xuseen cali bushe salaad aadan bulle xasan aadan guure doctor idriis cabdi dhuubow maxamed amiin cabdulaahi farey cumar muude caraale ibraahim maxamed gadwey iyo ugu dambeyntii axmed cabdirasaaq xuseen dhammaantood asxaabtan waxay hambalyo aroos u dirayaan mudane maxamuud axmed yuusuf iyo dhaqan cabdisamed khamiis oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa wiil iyo caano gabar iyo caanona waa loogu duceeyey annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan caasho waxa uu noogu yimid hooyo xaawo ashkar cumar iyo aabe cabdi faarax cilmi iyo waxa ay yidhaahdeen roodo cabdi faarax iyo saadiq cabdi faarax iyo bishaar cabdi faarax farduusa siciid daad iyo fartuun siciid daad iyo dhammaanba asxaabta iyo dhallinyada ay yidhaahdeen shuuke aadan gurey nuur cabdi khadar sakariya raaga bootaan iyo saadiq raaga bootaan iyo ayrobe awle iyo waxay yidhahdeen roodo cabdi faarax waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan hane cabdi faarax iyo daa'uud godamo oo beherkoodu uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen dalka zambiya gaar ahaan magaalada indhola ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin caasha meherkaasi ka dhacay indhola zambiya maxaa ugu duxaynaysaa waxaan ugu ducaynayaa meherkaas ibraahin ow in ilaahay uu ka dhigo midkii horseeda guur khayr qabow loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiili caano gabar iyo caanan ilaahay uu kala siiyo dhambaalka xiga haddaan soo qabto waa hambalyo aroos oo wacan waa la yiri oo farxad leh waxaana dadka diraya ka mid ah hooye maryan cawaale hibo geedda cilmi xayaad geedda cilmi xamde geedda cilmi mukhtaar geedda cilmi mawliid geedda cilmi muxyadiin geedda cilmi iyo cawaale cabdi seed yuusuf cabdiseed iyo abegeedi cilmi xirse iyo maxamed cawaale qayaad iyo shukri xuseen ibraahim dhammaan reer geedi cilmi xirsi iyo asxaab kale baa la yiri oo aan la soo koobi karin aad bay ugu mahadsan yihin sida warqadda loo soo koobay ee weliba loo soo qurxiyey waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan oo ay aroos wacan oo farxadle ay leeyihiin arooska iyo aroosadda maxamed geedi cilmi iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri hodan cabdulaahi khayre orooskoodu ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti shantii bisha abriil ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka waxaan leenaha bay idhahdeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado rabbi ha idinka dhigo annaguna waxaan leenahay aamiin heestan loo soo qabo waxaan soo qabanayaa codadka labada fannaan maxamed axmed kuluc iyo xalimo khaliif magool heesta ka baqo
qolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baaranaya boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baaranaya siduu baatiraydina ula soo baxaaye baatiraydina ula soo baxaaye dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga duursedacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga duurse aniga beerkiyo bogaadigaga taala igabana baxay side ballanteedi habuanilaahay beenay anabaaaniga beerkiyo bogaadigaga taala igamana baxay side ballantiini habug barinmaymaay haddaan ilaahay beenayn ana baajinmaay
magaalada baadiyo buur basharkaaj oogtaba magaalada baadiyo buur basharkaaj oogtaba siday uga fidhantaa aadadiguna barbaar baxsan oogu noqote siday uga fidhantaa aadadiguna barbaar sidaadiigu baaqdaan uga hambalin xaajada kana baydhi maaye ha ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilahay beedayna nabaajini maaye aamuda kana badidhi ma'aya ha ka baqanin waxba kama bedelayo haddaan ilahayn helayna nabaajnimcaye
qolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baaranaya boqolkii halaade baarkoodu simaniyay ninka baaranaya siduu baa tiraydina ula soo baxaaye siduu baa tiraydina ula soo baxaaye dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doortee dhacarkaw gabaydhaan aniguna gabdhaha badan beri kaaga doortee aniga beerkiyo bogaadigaga taala igabana baxay side ballanteeniya habulaahay beenay anna baajirma
waa tahay ha ka baqin codadkii maxamed axmed iyo magool ayaan taas ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada waxaa noo baaqay yaasiin jaamaca maxamed iyo qadar sareebaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo nimco muuse maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin sacad maxamed daahir iyo cabdikhalaq xaaji galab iyo sabaad maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye iyo suuri maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye waxay joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin in ay ka hambaliyeeyaan meerka cali aadan maxamed iyo nimco muuse ismaaciil meerkaas oo ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay meerkaasi allah ka dhigo mid idiin horseeda guur kheyr qaba oo aad ku faraxdaan anigana aamin ayaan raacinaya ibraahino mar kale haddaan jalleecno qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan aan ugu talagalnay dhegaystayaasha dhegaysanaya barnaamijkan hambalyada iyo heesaha maxaa usoo qaban lahayd waxaan u soo qabanaynaa codkii faadumo qaasim waa bishii wacnaydo waa bishii wacnaydo waanada rasuulku wanaag ay ku sheegteenwabishiiwacnaydo waanada rasuulku wanaag ay ku sheegteen warwarka adduunka lagu waarimaaye wacdiga adkeeya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
waa ayaamal khayro waa ayaamal khayro waxtarka islaamku waafiku ahaadee
waxtarka islaamku waafi ku ahaadee wararka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya wararka adduunka wadbaa ka dambeeye wacdiga adkeeya
waa bishii wacnayd ilaahay barakadeeda iyo khayrkeeda ibraahino hana siiyo bishaan waa bil aad u baraka leh oo ilaahay uu fursad noo siiyey in een, koob iyo tobankii bilood ee ibraahino lasoo dhaafay dembigii aan galnay aan isaga dhaqno koob iyo tobanka soo socdana ilaahay idankiisa loo diyaar garoobo marka waa bil aad u khayr badan la cibaadaysto la cibaadaysto ilaahay khayrkeeda hana siiyo aamin dhambaalka xiga waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad meher wacan baa la yidhi dadka dirayana waxay kala yihiin mustafe maxamed xirsi khadar saleebaan maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo ifraax cali maxamed maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdikhaaliq xaaji galab iyo saade maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye iyo suuri maxamed diriye dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duuban oo kalena jooga daafaha caalamka ay hambaliyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi cali aadan maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi nimco muuse ismaaciil oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan hotel alore sagaalkii may waxaana leenaha bay idhaahdeen lamaano isdoortay oo is aaminay baa tihiin ducadana waa xaggiinna baa la yidhi ustaad daandureyna waa lasoo raaciyay marka ducada waa xaggiina ustaad daandure calaashaan ducada waa xaggiina laakiin ducada daandure baa laga rabaa sidaan u gartay alustaad danduri hadduceemallee aad iyo aad halkaasaa lagugu soo xariray waxaan leenahay guur khayr qaba ee banaheedin kala siiyo owlaad aad ku faraxdaan anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka xiga miyaad soo qabanaysaa ibraahino mise waxaan mar kale dhegeystayaasha u jallacnaa een, qasiidooyinkaan ugu talagalnay markan waxaan soo qabanaynaa sida laba isdhalay hees halkuu dhiggeedu yahay qasiidooyinka oo u nasanaynaa waxaa ku luqaynaya sayid khaliifa iyo maryan run
kaayaha adduun intaan raad ka dhigay kuman dheehan weli midaan kula dhigo kaayaha adduun intaan raad ka dhigay kuman dheehan weli midaan kula dhigo dhalankaaga iyo dheehaagu waa dhaxal gooniyo dhalankaaga iyo dheehaagu waa dhaxal gooniyo sidan koo dhugtaba mudiyey kalgacal waa igu dhan yahay sidan koo dhugtaba mudiyey kalgacal waa igu dhan yahay dhuuxiyo laftiyo dhiigaadiga shuulo naftadi dhaawacdee balankugu dhaye igu dhaada oo iidheega nuglo dhuuxiyo laftiyo dhiigaadiga shuulo naftadi dhaawacdee balankugu dhaye igu dhaada oo iidheega nuglo sida laba isdhalay an isdheelino dhunkashada kalgacal an isdhaafsanne sida laba isdhalay aan isdheelino dhunkashada kalgacal aan isdhafsane aan isdhafsane igu soo dhowo aan isdhafsane igu soo dhowo
jacayl igu dhibca wadnahay dhufto bilbilil sidee amba igu dhego jacayl igu dhibca wadnahay dhufto bilbilil sidee amba igu dhego dhaxay naftani dhibta waheshigeed kaala laba isdhal haddaan intaas kaga gudubno caasha dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray maxamed axmed jimcaale iyo cabdirasaaq axmed jimcaale cabdiqani axmed jimcaale cabdulaahi axmed jimcaale iyo daadir axmed jimcaale iyo cabdiqaadir axmed jimcaale cumar axmed jimcaale iyo hani axmed jimcaale maqsuud axmed jimcaale hodan axmed jimcaale dhammaan reer axmed jimcaale waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna taaniyad u dirayaan cabdicasiis axmed jimcaale oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey maxamed cabdulcasiis axmed waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara anigana amiin ayaan raacinaya asalaamu calaykum v o a ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waa mahad hubeeye baa la yidhi oo jooga wadanka jabuuti waxaana aan dirayaa buu yidhi tahaniyad aroos oo anigu aan ku jira buu leeyahay asxaabta kala ah baa diraysa buu yidhi nuur axmed hubeeye iyo yaasiin daahir bayr cabdi nuur daahir bayr iyo cabdiraxmaan axmed nuur giindhe iyo falastiin khaliif yuusuf bifeeye iyo hani cabdi casiis waa hani soomaali baa la yidhi iyo sidoo kale injineer faarax bashiir iyo ugaas xasan bashiir siciid raxmo waa beri buux yuusuf iyo ubax diiriye iyo sidoo kale jaamaca buux subagalle cusleeye xoosh mahad hubeeye igraan aragsan garaase iyo aamino ifraax cabdi iyo xaashi axmed cabdi asxaabtaas oo isku duuba baa la yidhi waxay hambalyo aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda lamaanaha isdoortay ayaa lasii raaciyey oo kala ah cabdi qadiim sheekh xasan sheekh cumar suufi iyo marwadiisa sacaada xuseen axmed oo meherkoodu ka dhacay waddanka jabuuti gaar ahaan xaafadda siitee sacuudi baa la yidhi waxaan laleena habeen haddana isku waara wiil iyo caano gabar iyo caanana ah rabba idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin
dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer iile aadan isaaq hooyo faadumo cabdinuur hooyo khadiijo taliso cusmaan xaaji iyo shamso cusmaan xaaji iyo raaxo barre cali iyo caruurteeda axmeday cusmaan xaaji iyo caruurtiisa ibraahim cabdi majid iyo caruurtiisa iyo asxaabta qaaliga ah cabdulaahi macalin xasan cadow mursal ibraahim mursal cali cabdinuur iyo rashiid ronow mursal iyo sudays kamaal cabdirasaaq gees dheere iyo maxamed nuur macalin iyo aftiin xasan ibraahim iyo maxamed shariif cali iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan doctor cumar cusmaan xaaji omoosh iyo faadumo iidle aadan abaayow oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay magaalada baydhabo xaafadda wadajir waxaana gabadhaas loo bixiyey ibtisaam cumar cusmaan waxaana leeyihiin u soo duceeya waxaan leenahay ibtisaam soo weyn oo noqotay waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta anigana amiin ayaan raacinayaa qasiidadii ugu dambeysay ibraahim oo dhegeystayaashaan uga tegi lahayn barnaamijkan hambalyeeda iyo heesaha balna soo qabo waa codkii siciid mara xaydar huballaduna way la jiibinayaan intaan dhegeystayaasha mar kale ibraahim oo iska maqlayn maxaad ku leedahay dhammaantiinba ramadaan wanaagsan
intaasi waxaa ku dhan guud ahaan idaacaddeenii galabnimo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaa u darambeeyey iyo qasiidadaasi idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir samakaab ah jamaal axmed cusmaan iyo bashiir abikar cabdulaahi taniyo inta idaacaddeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
salka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sannahaba beeniyo waa surin adduun